waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa weli dalka ka socda dadaale lagu doonayo in lagu xakameeyo islamarkaana looga hortago faafitaanka cudurka halista ah ee covid -19 ama coronavirus kaasoo iminka guud ahaanba dalalka caalamka inta badan saameynu ku yeeshay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ruuxii ugu horeeyey ee soomaali ah oo gudaha caasimada ugu geeriyooday xanuunka cudurkaasi coronavirus iyadoo kiisas hor leh oo gaaraya ilay afar kiis oo cusub iminka la helay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa ka hadlay caabuqa korona iyo dhibaatada bulsho ee uu sababi karo haddii aan si wadajir ah looga wada hortegin cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa sheegay in aan indhaha laga qarsan karin saameynta dalka uu ku hayo xanuunkan korona waxaana uu sheegay inay u dhinteen dad uu isagu garanayo kuwo kalena ay la ildaran yihiin siduu hadalka u dhigay waxaa jira allah naga haayay adduuweynaha ku soo kordhay cudur halis ah saameeyey dadkii iyo dhaqaalahoodii ee runtii magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inayan ka warqabin waxaa soo gaartay bukaan cudurkaas waa soo gaaray dad badan ayaa u ildaran qaarna waa u dhinteen anigu aan garanaayo qaar aniga garanaayo aan dibad ka imaan oo dalkooda joogay ayaa ku dhintay oo qaarna la aasay qaarna hadda aan weli la aasin arrintaas marka waa arrin halis ah si fududna loo kala qaadi karo sidaa darteed tacliimaadka iyo talooyinka laydi siinayo oo dhakhaatiirta iyo meediyuhu uu bixinaayo waa in sida uu yahay loo qaato taleefanka adiga aa haysatid marka aad meel wacdo ama adiga lagu soo waco talooyinka uu ku siinaya dhegayso sida uu kuu tilmaamayana raac haddii alla idmo dhanka kale gudoomiyaha gobolka waxa uu ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada inay qaataan tallaabooyinka caafimaad ay bixinayso wasaaradda caafimaadka isagoona nasiib daro iyo niiljab ku tilmaamay inay jiraan dad beeninaya jiritaanka cudurkan halista ah haddii meel walba laydinkaga fududeeyey inaad tidhaahdiin waa been waxba kama jiraan waa taas waxa waa waa niyajab waa dhab waa jiraa ma jiraan wax aan idinkaga sabanayno inaan baa idiin sheegno laakiin haddii bulshadeenna dhib uu yacni la soo gudboonaado oo dhibaatadii ay beensadaan oo halistiina yacni ay ku jirto magaaladii waa murugo waay marka arrintaas waa dhab waa jirtaa inta ayaan faraha ka bixin waxaa la rabaa in aan laysu dhowaan inaan guryaha laga soo bixin inta karaanka ah in afka la duubto sidaanoo kale iyo in si joogta gacmaha loo dhuqo dhammaan talooyinkaas waa kuwa mar walba lagu celcelinayo waxaa la idinka rabaa markaa talooyinkaas inaad qaadataan sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray amaro ku aadan in qofka ku geeriyooda degmooyinka gobolka banaadir aan la aasi karin iyadoo aan la wargelin maamulka waaxda caafimaadka u qaabilsan si loo ogaado in ruuxaasi uu u geeriyooday coronavirus iyo in kale basmo caamir shakeeti oo madax u ah guddiga gobolka banaadir u qaabilsan ka hortaga cudurkan coronavirus ayaa sheegtay in amaradaasi ay u soo saareen si loo ogaado in ruuxa geeriyooday uu qabay calaamadaha caabuqan si bulshada uu la macaamilay loo badbaadiyo waxaan soo saaray go-aamo bulshada aan ula wadaagayo oo ah warqad ku saabsan qofka markuu geeriyoodo in ay la wadaagaan maamulka degmada iyo waaxda caafimaadka qof ka mid oo degmada isagana uu ka shaqaynayo aan ugu talagalnay qofka markuu geeriyoodo sidaas hadda arkaysaan geerida ayaantan sida xaddaaf waayo dadka way wada geeray waa geeriyoonayan waa la duugaa marka annagoo ka hortageyna marka qofkaasiyta geeriyooday inaan ogaano caafimaadkiisii muxuu ku geeriyooday qofka waqtiga u dhimanaa waa la ogyahay laakiin hadda cuduraa la sheegay marka in astaamihii ay sheegeen dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya oo cudurkan lagu aqoonsanayo oo ah inuu qandhaq qabato inuu naqaska ku xirmo inuu qunfuco astaamihii markaaseti dhakhaatiirta ay sheegaan bulshada inaan fahansiino hadday ku arkaan qofka geeriyooday in riboodkii laga diyaariyo sidii loo badbaadin lahaa ama badqabkii dadkii markaas bukaanka la macaamilay ama hayay ama deriska la ahaa soo booqday in la badbaadiyo dhanka kale ciidamada biliiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa bilaabay inay fuliyaan amar ka soo baxay guddiga ka hortaga cudurka coronavirus kaasi oo ah in la joojiyo goobaha ay bulshada isugu timaado ciidamada oo wata gaadiidka dagaalkan ayaa tegay xeebta magaalada kismaayo oo dad aada u fara badan ay isugu yimaadaan iyo goobaha maqaaxiyaha ah iyagoona dadka ku amray inay guryahooda ku xaroodaan taliyaha qaybta biliiska gobolka jubbada hoose maxamed naasir guuleed xasan ayaa u sheegay qaar ka mid ah shacabkii ay ciidamadu la kulmeen in qof walba looga baahan yahay inuu hoygiisa ku nagaado iyo goobihiisa ganacsi dhanka puntland wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka puntland doctor jaamac faarax xasan ayaa shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi uga digay inay tagaan goobaha la isugu yimaado si looga digtoonaado faafitaanka cudurkan coronavirus waxa uu sheegay wasiirku in xilligan aysan jirin dad looga shakeeyey cudurka covid sagaal iyo toban oo laga karantiilay gudaha deegaanada puntland ama la xaqiijiyey inay qabaan cudurka hase yeeshee dadka looga baahan yahay inay fuliyaan amrada guddiga ka hortaga cudurkaasi corona ee maamulka puntland warbixintii maalinlahayda guddiga ka hortaga caabuqa sagaal iyo toban ee dowladda puntland ugu horeyn waxaan duco iyo maxay ahayto ilaahay naxariisu weydiinaynaa wixii dhintay soomaali guda iyo dibadba allaha u naxariisto jilada allah ka waraabiyo qodobada maanta guddigu uu soo bandhigaya waxaa ugu horeeya in aan maanta wax kiisoo cusub oo la karantiimeeyey inuusan jirin puntland wax kiisoo cusub oo la karantiimeeyey ma ay jiraan guddigu wuxuu ku wargelinayaa dhammaan guddoomiyeyaasha gobolada iyo degmooyinka dowladda puntland in ay wacyigelinta muxuuah barnaamijka wacyigelinta ee ka hortaga caabuqa sagaal iyo toban inay si gaara isxil isaga saaraan oo ay maxayto adkeeyaan barnaamijkaas wuxuu guddigu sidoo kale la socodsiinayaa bulshada inay weli mamnuuc tahay in laisugu yimaado shirar aroosyo kulamada garoomada ciyaaraha iyo goobaha kale ee dadku uu isugu yimaado si kastaba tirada guud ee dadka uu saameeyey cudurkan coronavirus ee gudaha dalka soomaaliya ayaa gaartay guud ahaan labiyo toban ruux hal ruux ayaana u geeriyooday halka hal ruux kale uu ka bogsooday sida wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ay sheegtay cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali